xabadda ama baabuurka uu soomaali wato soomaali jiidha ya iyo baabuurka uu ugandhis darewel ka yaho soomaali jiidha waa accident labaduba waa waxa weeye waa dil oo midna ma aha xalaal midna xaaraan ma aha oo amisom ajnabi ya nin ah oo soomaaliya jooga ayaa wiil dardaray ya in issue ya intaas la-eg laga dhigo waxa weeye baabuur baa dardaray ya qof oo bini aadam ah ma garat ya kana insaan wey bini aadamah baabuurku waday waxaa dhintayna waa qof insaan ah way oo issuga oo intaa leeg looga dhigayaa idinkoo soomaali ahba dad kenyaatiyaad ku dardartaan halkan tobankii qofkee baska gaariga lagu mariyay sida idin saamaysay ku geeriyootay arrintaas waxa weeye waa specific incident ma garat ya waxa weeye waxaan kuu sheegayo weeyaan oo aan ku leeyahay baabuur ya oo ay dad waxa weeye kenya u dhashay ya ay saaran yihiin hadduu nin soomaaliya gadiyo ya waxaanoo war ah ya ma dhacdeen so why its yani ay ay de issue u tahay nin oo ajnabi ah ayaa soomaaliya dembi ku galay markaa qof ajnabi ah ayaa khalad sameeyey buunbuunintaasi its playing into the hands of al-shabaab waxa weeye waa arin al-shabaab u danaynaya oo waxay ayagu samaynayaan ya ka dhigaya wax caadi ah waa soomaali waa inu inuu maanta hotel dayax ay qarxiyeen oy afartan qof ku dileen magarad ya caadi ka dhigaysa laakiinse hadduu nin oo ugandha ka yimid baabuuru waday uu ari carbeed dardaro ya idinkao dhan idinka wada qeyb